fiid wanaagsanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadle caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e da radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k ebertodobadhibixlmegahartise barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira in ka badan soddon kun oo qaxootiya oo ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ay hayse kaar la-aan ayay dhowaan hay-adda u n h r ay siisa kaarka qaxootiga maxaa noloshooda iska bedelay iyo ku-xirnaanshaha dadka qaxootiga ah dhegaysiga barnaamijka caweyska dhadhaab muxuuse kusoo kordhiyey nolosha qaxootiga tan iyo markii la bilaabay shakhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan ku eegaynaa haybsooca bulshada ka dhex jira barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya dhowaan ayay ahayd markii hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h r ay qaxooti ka badan soddon kun ay siisay kaarka qaxootinimada qoysaskan ayaa isugu jiray kuwo dhowaan yimid iyo kuwo sanado joogay xeryaha balse aan helin kaarka qaxootinimada ay bixiso hay-adda u n h r waxayna isugu jireen kuwo ku cusbaa xeryaha iyo kuwo horaan soomaaliya ku laabtay dibna ugu soo laabtay xeryaha iyagoo sheegay in sababta ay ugu soo laabteen xeryaha ay tahay markii deegaanadii ay ku laabteen ay ka waayeen adeegyadii bilaashka ay xeryaha ka heli jireen sida biyaha caafimaadka iyo waxbarashada carruurtooda qoysaskan helay kaarka qaxootiga ayaa inta aysan helin kaarkan aysan heli jirin adeegyada ay helaan qaxootiga kale ee haysta kaarka qaxootinimada maadaama cid kasta oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ah haysata kaarka qaxootiga ay helayaan adeegyada ay helaan dadka qaxootiga balse kuwa aan u diwaangashanayn hay-adda u n h r ay adag tahay inay helaan adeegyadaasi ay bixiso hay-adda iyo hay-adaha kale samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab balse qoys saskan ayaa qaar badan oo ka mid a waxay ku tiirsanaayeen kaalmo ay ka helaan qaxootiyadii oo uga sii horreeyey xeryaha iyo qaarkood oo shaqooyin muruqmaala qaban jiray sidoo dumarka oo dharka dhaqa iyo ragga oo ka xamaasha suuqaqa ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab helitaankan ay heleen kaarka qaxootiga ayaa wax badan ka bedelay noloshooda gaar ahaan dhanka cuntada oo baahi weyn ay u qabeen maadaama aysan awoodin inay gataan aadan rino aadan waa abba qoyskiisu ka kooban yahay toddobiyo toban ruux sanad iyo bar ka hor ayuu yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab mid yahay qoysaska hele kaarka qaxootiga wuxuu v o a u sheegay markii aan hele kaarka qaxootiga wax badan ayaa iska bedelay nolosha qoyskayga cunto aan ku noolaado ayaan helay bariis digir saliid iyo kuwo kale horaan waxaan ku tiirsanaa kaalmo cuntaa oo aan qaxootiga ka helo igumana filayn tuman iyonay toobiloodaan dhahootigan rooga iyadaa dhabaata iyo rafaad yahanuun dhahootanka berberni darada ilaahay ama tumun iyonay todobagoysa waana daynaka noola ilaahay ama asho horle waana hadde kaarananasi kaarananka bedeley alxamdulilah sariir iyo ilaaha mashuhra moorda iyo digir iyo saabun ha qaadani horta noolaa saarasaa hadda bedeliyaa ku halni walaa kale ma iidana dhaboobne bariis iyo ilaaha digir iyo ilaaha ama saabun intaasa ka halni marka ka waran maadaama aad kaar heshay islamarkaana haatan kaarkii qaxootiga aad heshay horaan oodan kaarka haysanin maxaa farqiga u dhexeeya dhanka nolosha maddi unna hordhaa una kaarka intay unan haysan war oo muslungna siyay una ha ku tuugna iyo war oo hoogana ilaahay un ka shaqaysani war inana saa iyo war inana diidawba isku kala jin eh intaasa ka noolaani ida dhab iyo zaid rafadan ka noolani hadda alxamdulilah kaarka baa una halneen alxamdulilah nahariisa foolun unka halnay marka horaan markaadan kaarka helin dhibaatooyinka aad qabtay maxaa ka mid ahaa wal guriguna kajarooba algarooba udbooshi eyi ba'a male walba humol leed oo ilaayaha muslimiintahana seen waa guyaka jarni dhahal iyo iri iyo gaaje rafaad sididasa idninka dhab eh bi iyo ilaayaha mashuhra oo yeena saas eh aruurta asarkii madiyoon bahaan tubiyaalka rafaad duur bahaano haa haraantiya rafaadka sheenayaan intaasa folninka dhabadan haddi unu bakaar unu halni alxamdulilah guhootigi yaana ilaayaha mashuhrale waana wali kalehe kaarkasoo niin daba roogiyaa dhabshooda kuraa niin deerine saase ada dhabnahay mase kale alxamdulilah naharis hanu rooyi rahanunka halni alxamdulilah marka markii lagu siiyey kaarka qaxootinimada maxaa dareen farxad iyo nay maasha allah yoonay nicmo yoonay alxamdulilah hay-adahanu ilaahay aan ka mahadsagnaa faraha iyo duco ilaahay ama ilaahay lee ka mahad intaasoo faraha yaa ku dareensanay ha anti anebo ilaahay ama tumo itodwaas bilood nig wikakaar iyo rafaad iyo alxamdulilah dhiniyaalkan leenka baa korne duurka dalalka baa korne boono mahaashita sharab mahaashita kaar mahaashita wikakaar iyo rafaad iyo may dhabbaakii buudi doono may intay ka fokadaas alxamdulilah dhugootinaadan haane kiinantile bidad amaleb isku haanay alxamdulilah dhibaatada saasaas kaknoolaani ha anti ilaahay kaarkan tumo itodo qofa kaknoolasi waan ulaadi birshiubna shan unug bar hajowaay haan kale kudub e oo tumay tooma oo shan hugoy waliba ku gidal e yar hajan haana haana soo shan unug bar hajisaaskiin alxamdulilah waan intaan dadka harka halniin muddo alxamdulilah waan narise foon halnay alxamdulilah marka ka waran noloshaada alxamdulilah noloshada eeda haddii ilaahay amada guri la-aan iyo rafaada ita dinin hayma haddii group un halno alxamdulilah kaaka waliba hadda reed ku jarooba alxamdulilah nasiino ida farahan haasi iluun hadda dadkii ad iyo ilaahay ama shukule inti kaarka nasidi ilaahay nasib ida kama hadina shukrin alxamdulilah faraha ya foolka am hadii gacanta ingili ida un farahi goota baa ka saabsanaya qofo madun ala ala soo maali uu ku kooyani dad abaaraha gubtay hoolaha ku dhamaadno beerta baa abaarsatay rafaad illuga iyo adduunyo mashquulsha ka kooyahan alxamdulilah uhutugba kooynen alxamdulilah iyada dhaboone waan haddii un kaarka barnasiin iyada hadda alxamdulilah ilaahaynen ka mahde alxamdulilah faraha iyo onaysa hanuunka xaawo cali mayow qoyskeeda waa toban iyada iyo sayigeeda iyo sideed carruura oo ay dhaleen waxay dhankeeda v o u sheegtay in xaalad adagoo dhanka nolosha ay ku noolaayeen ka hor inta aysan helin kaarka qaxootiga horaan waxaan ku noolayn shaqooyin muruqmaala oo aan qaban jirnay aniga iyo gabar aan dhalay taasi oo aan marna heli jirnay marna aan waayi jirnay nagumana filayn hadda waxaan bishii helnaa raashin sida qaxootiga kale anoo farahaagni taleergay ka hordhano dhibqobni haddii ilaahay boqorka aniin boji kaara halnay hanriisa gobna maylay dhibaatadan ee haddii guri la-aan kurtoog lahaabiya gurigana ee anaslay dhibaatadan may handhana waa farahasagno marka ka waran maxaa iska bedelay noloshaada markaad heshay kaarka qaxootiga nololani gey kor dhawaaqobni walbalaankashagaydlananka dalenaaashmaelanka uryaanka laraayo inagoy analaykarorani alxamdulilah kaarkantinala halnina noolani marka kaarka maxaad kusoo qaadan raashin bariis saliid yaa kasoo qaadani basaabun mawaka noolani nololahani karwalhaka dhagni suugaasku korroodhadaani geeki walkaray halni oo haka dhagdaani hana halnoo raashinka gadadaani hadda kaara halni bariis halni raashin halni awlaadan hana isku kunoolaysadaani tuman qof iyo awlaado iyo aday ana reehaan ayaa isku kara faadanay hadda maxadaan naqnahe marka qoyskaaga may qudhan yahay tuman waaye tuman kaa tuman roo gooyn gooskay marka kaarka intaadan helin dhibaatooyinka kale qabtay maxaa kamid ahaa rafaadana noo rafaadana lahaatu lahan si mursunhan ingnagi iwal oo hoogan ee iyo leek noolayni duurka maxaa ku eegdaan sunka baana ma sharam haysana duurka ba ku obsadaani naqnik jagay male suuga isku roodhan hani suuga kolna isku aamani hadda alxamdulillah kolkan sharan haato barnay bilaawmi reeshi kalmud leefadaan asriyalo marka rajada aad haatan qabta maxay tahay maadaama kaarkii qaxootiga aad haysato waxaan ognahay dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga iyo dhadhaab inay ku tiirsan yihiin kaarka qaxootiga markii laga tago shaqooyin yaroo muruqmaalayo ee markaasi ay qabtaan ka waran marka rajadaada dhubkii hore handaan oo rooy ku gobna gohote lang dhibaato baan haysano waa dhibaato badanyi ogdin biina ma haysano ree hadda dhibaatadan bii la-aan rafaadkii horena waan ku banay alxamdulilah reerka ma ilay fadaan haddana ninin kor iyo lay fadaan maano aanu feedan kaarka muxuu kugu soo kordhiyey raashin bariis saabuun raashin saliid oo haka qaadan dhibaatada kale nolosha horan qabtay maxay ahayd dhibaato horena waa dhibaato qubnay wal unahaysnayba male hoogan olebka noolayn sharaa mahaysna suubsanka baana malahayna duurka ree hadda sharcanaalna duurka naga walba ku obsadaynan sii maraydinim iini ree hadda roogna isaaq aadan isaaq wuxuu leeyahay laba xaas wuxuu v o u sheegay inuusan rajo ka qabin inuu helo kaarka qaxootiga runtii waan farxay markii la ii sheegay in la isiinayo kaarka qaxootiga ee ay bixiso UNHCR horaan caqabada nololeed ayaan qabay ma ahayn qof haysta aqoonsi qaxootinimo labahaas markii aan leeyahay dadka cusub kaararka hadda dhowlisiyaan ahay markii hadda laba kaarka hadda markii la isi hadda noloshii wax badanaa iska bedeli raashinka markii hadda sanaan qaadanayan hadda maasha allah laakiinse hadda waxaa noo dhaman guriyaashii xalay an yaro shafiifeele imaatay bayaal bayaalan noo dardar marka isaaq waxaad sheegtay inaad laba xaas aad leedahay horaan intaan lagu siinin kaarka qaxootiga noloshaada iyo nolosha haatan oo kaarka qaxootiga aad heshay maxaa farqiga u dhexeeya الله ما شاء الله تي حدا تي درات هذا أن كنا لا يتن هذا ما شاء الله تنع ديرون تن هذا أن كنا لا هاي ما شاء الله فران دلوقتي هون لي فرا بدن هاي نيو هبينكو واسقلين هبينكو ساسا من هوجن أن كنا لا إن هذا هذا واب أنت أو كارك أن كسوق هذا إن أنت أسيب بيد بيد إيشين هذا مركز فاشين كلوسية محيطها مركز كارك كلوسية raashin oo waxaa la isiyaa hadda alaa xasil ada bariis ilaa iyo digir ilaa iyo saliida la isiyaa hadda waa xaaskii waa miir afaraala miirna waa sadiile intaas waxaastaa ka arkayn intaas waa marka markay timaado ee, qof xero qaxooti jooga horaan kaarkii qaxootiga aan haysanin islamarkaana aan qaadanin raashinka dadka qaxootiga kale ay qaataan maxay tahay dhibaatooyinka uu qabo dhibaato badan farac badan weyniyow marka damba mashaqul hadda haddayna siin lahaayeen maasha allah boqolkiiba boqol waxba iska bedela lahaynin laakiin hadda raashinkii hadda hadda intiina lalasi adduunka waa mashaqula allah noo biyo waxaas waa leenahay laakiin maasha allah ada biniaadan wax kasta waa iska sheegaa maogta laakiin hadda maasha allah raashinka hadda ma mashaqula ay waxaas leenoo dhiman moogi intaas hadda waxaan la lahayn kaararkii dadka hor waa gaari lahayn noloshoodaba sida ay gudugan tahay isaaq markii kaarka raashinka ee unhr ay ku siisay maxaa dareentay maasha allah anaga boqolkiiba boqol wax badan noloshay iska bedeshayna noloshay hadda maasha allah boqolkiiba boqol waxbaa iska bedelay noloshadayna zaaid hadda boqolkiiba boqol kaarka intii la isi intii hadda hadda hadda noloshay hadda maasha allah waayna kaarka intii la isi maasha allah nolosheed wax badan iska bedelay intaada kaarka helin dhibaatooyinkaada qabta maxay ahayd rafaad weyna ku jiray neo gurma waxa aanan niiba ma u haynin gahootiga oo dhow niidayba hataa see waxa yeeli hilaabadkii ka iyo meesha waqta meesha aan aan gaar duurka gaari aan waday duurka markii aan tagay waan soo laabinay markii haa gaar dameer baan waday markii aan imaaday kunkii shilin gaar dameerka oodis aan ku gatay iyo xaafadda siin lahaay markii haddana duurka aan ku maqanay xaafadda waa iska qali jirtay neo wax badanna dhibaato badan farac badana jirtay markaas kaar hadda waxaan ahay nin xerada gahootiga iska jooga laakiinse wax badan baa la kulmi karaa markii saasay tahay kaad iridda ay ka baxday bare sharaga aawiyaa lagu leeyahay xerada gahootiga nugu joogtaa markii sharaga keen lagu dhahaa waxa la hay malahaba ilaaha ku badbaadiya la- la jooga laakiin shara ee hadda gaarka gahootigan waana na siiyey gahootiga oo gahooti degan ay hay laakiin saas ay tahay sharci keen markii lagu lahaa waa ah haysina ma laha hadda gaara gahootiya haastaa waa tahay marka markay timaado inaad kaarkii qaxootiga aad heshay islamarkaana aad sheegtay in caqabado fara badan aad markaas ka cabsi qabtay sida xilliyada qaarkood in lagu weydiiyo sharciga aad ku joogto xerada qaxootiga maadaama aad haysanin kaarkii qaxootiga balse hadda isaaq aad gacanta ku dhigta ka waran maasha allah boqolkii boqol maqallaahi bilaahi noloshayga wax badan hadda lii zaaiday marka raje intee la eg baad ka qabtay inaad kaar qaxooti aad hesho wallaahi neew hadda kaar gahoota inay halay hadda baaba u malaynaynin ilaahay meel gaalo nooga soo bixi kaar gahoota la idin siina markii la dhahay nin aarafo bal aaraf waa imaatee iyaalka la dhahay ama lahaan u faraxna neew boqolkiiba boqol haddana waa baa iska bedelay noloshan intii kaar gahoota aan hadlay maasha allah reer kuwaasi waxay ahaayeen aadan reynow aadan xaawo cali mayow iyo isaaq aadan isaaq oo ka mid ah qoysaskii dhowaan hay-adda unhcr ay siisay kaarka qaxootiga kuwaasi oo ku nool xeryaha dhadhaabkana hadlaya waxyaabaha iska bedela noloshooda kadib helitaanka kaarka qaxootiga nooguna warramaya isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qeybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed nuur cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkuga hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka oo aan isbuucaan uga hadli doono takooridda ama heebsooca dhibaatada uu ku haayo qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid ah dhegeystayaasha ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo aragtiyo ka dhiibtay siday u arkaan tabinta barnaamijka caweyska oo tabintiisa laga bilaabay warbaahinta v o a balse dhegeystayaal marka hore ku soo dhowaada shakhsiga toddobaadka takooridda ama heebsooca oo ah dhaqan weli ku xoogan dhulka soomaalida ayaa qayb ka mida bulshada dhibaatooyin ku yeeshay iyadoo takooriddaasi lagu sheegay inuu ku timaado afar qaybood sida sinji takoorid jinsi takoorid muuqtakoorid iyo dhaqan takoorid balse geyga soomaalida waxaa ku xoogan dhaqan takooridda kaas oo inta badan dhibkiisa uu ku yimaado guurka iyo isdhexgalka bulshada cabdalla axmed saalax waa muwaadin soomaaliyeed oo dhibano u noqday takooridda guurka wuxuu ka warramayaa dhibaato loo geystay xilli guur uu la wadaagay gabarh ka mid a gabdhaha soomaaliyeed
waa mahadsan tahay markii ugu horeyso waxaan ku dhashay ani jubbada hoose waxaan ku soo barbaaray muqdisho meeshaan shaqaa ka bilaabay shaqadiisii ani aan u waday waxaa dhacday ee, gabadh ga- gabdhaha soomaaliyeed ka mid ah ayaan waa sheeka naga dhexaysay gabadhii markii issukaansanay kadib waxaan yidhaahday walaal mi aha waxaan u baahanahay ina aniga xaquuqdii aan bixiyo oo waalidiintaada aad u geysatid macnaha inaan ku doonto guurkeenaan soo gebagabayno oo lacagtii aniga dadkaas akhyaartii aan u dhiibo akhyaartina kadib waalidiinta inay u geeyaan oo guurkii xalaal ahay aan isla guursano kadib waxaa dhacday de- aniga de- markii lacagtii xoolihii aan dhiibay aa lii dhahay niyo mi ahaa m- m- gabadhaana ma guursanaysid guur ma guursanaysid waa mid taas waxaan u arkay midabta koor waa tahay cabdalla ugu horeyn odayaashii aada dirsatay ee tolkaaga ahaa ee gabadha gayaankaaga ku doonay qaabkee baa loo qaabilay qaabka loo qaabilay horta mar- markii la- ay dhigeen xumaan iyo sabeenta waa lasoo dhabeeyey xumaan iyo sabeenta ay dhigeen markii lacagtii kale ay dhiibeen ama maalkii ah, waxaa lagu yidhaahday xumaan iyo sabeen waxna waxna ma xerto waxna ma furto aniga hadda gabadhii ma dhiibeyno ma dhiib karno haddii ay ka isjeclaadeen ayaga ka waaye marka waxaan u arkay midabta koor weyn aan u arkay niidaan ka dhintay taas darteeda macnaa aan la ciiro- aan la ciilooday aan la qiiriyooday taas waxaan u arkay dhib xoogla oo kas- ka saabsan midabta kooradda aad iyo aad oo u xun odayaasha waxaa lagu yidhahda gabadhaan maskiineyno macnaha haddaan oo dad muslim nahay waa ku dhalayna diinta la yidhahda ilaa kana maskiineyno maskiin karno waayahay marka arrintaasi ku qabsatay misna aad dareentay in gabadhii xaggeeda diidmay ka muuqato maxaa tallaabo aad qaaday ood la wadaagtay gabadhii aad taasi wadaagaheedeen markaan ani oo aan u sheegay oo aan kool aan wada galnay markaas waxay igu tiri waa ismasaafaysanina masaafa dheer baan aadayna ee ogaanteed lahaw ee tan wax halaabay ma lehe egow sidii gabadhii aan ku raacay sidii markii ani gabadhii aan ku raacay oo aniga iyo gabadhii isku masaafaysanay waa waad la baxsatay waa la baxday gabadhii meel dheer baan geeyey waxaan geeyey meel la yidhahdo ee, wallaweyn ama daafeed meeshaasaan geeyey meeshii masaafa aan kusoo masaafa aan ku aadnay meeshii aad gabadhii aan ku mehersaday kadib waxaa xigay ee, maadaama oo aniga maasha aan tagay markaas waxaa jiray taar wax la yidhaahdo ayaa ka jiray dadkii waxaa loo soo galay waalidiintii aa taar loo soo galay waxaa la yidhaahday gabar fulan fulan miyaad ka siisiin a waa ka seenaa ee maxaa jiraa wa ee annaga waxaan nahay maxkamadda aan nahay waxaan rabnaa wiilkaas iyo gabadhaas ay ii yimaadeen oo masaafo ku socdaan hadda waxaan rabnaa inaa macdaa maadaama oo ay noo yimaadeen dantan waxaan ugu qasabtay inaa idinka taar idin soo galno oo oo walaayad aad dhiibtiin markaas kadib walaayadii saasaa lagu dhiibay gabadhii saasaa liigu meheriyey saasaa liigu siiyey waa tahay awood baad isticmaashay iyo qaab dabcan xeerkii hareermasan adigoo dabcan dhinaca dhibano ka ah n guurkaagii gabadhaas sida adag iyo cunsuriyaddaad kala kulantay xaalkiina mustaqbalkiina sidee buu noqday markii taas aan u baxnay ee gabadhii dadkii loo soo galay walaayad ay soo dhiibeen liigu meheriyey aan soo baxnay waxaan arkay weli inay iigu socoto midibta koorkii midibta koorkii inaas iigu socda aan arkay maadaama midibta koorka isigu socda aan arkay ayaan waxaas dhahay cabdallow miyaha maxaad samaysaa dadkaan waalidiinta waaye gabadhin uur ii qaaday gabadhii uur ayaa ii qaaday midibta koorka liigu hayo ayaa waxay ii dhashay wiil waa tahay in cabdalla runtii takooriddu waa arrin xanuun badan sida aad ii sheegtay dhib badan aad kala kulantay n sababta ugu weyn ee gabadh soomaaliyeed lagugu diiday adigoo soomaali ah ilaa iyo maanta ma ogaatay sababtaas aniga markaas taas la yidhaahday aniga aad iyo aad aan u murugooday murug igu qabsatay waayo aniga oo ku dhashay diinta furqaan ku dhashay oo isku diin aan nahay diinta aan ku walaalowlay oo gabadhii maadaama oo aniga aan doontay oo mashaakilkaas iga qabtay marka wiilka ii dhashay kadib haddana ee, odayaashii dad was in yar adig laba laba dhinac ay kala naqdeen adeeryaalkii waxaan xoogaa isku soo dhowaanay qaar baa kusoo dhaweeyey qaar bay isoo dhaweeyeen adeerka ay isoo dhaweeyeen sheekaas waxaa keenay horta adduunka dad muslim baan nahay, diin baan ku wada dhalinay dad muslim oo diinta furqaan ku dhashay baan wadanahay waxaas haddii waxaan u dareemay laandheeraan ahay ya saan baan ahay saasaan ka soo jeeda saasaan ahay taas darteeda igu qabsatay midabta koorkaas ayaan waxaan u arkay dhib xoog badanaan u arkay inaan liita kooro dhib aan u arkay waa tahay n cabdallow caruurta aad dhashay ee reerihii gabadha ku didanaa qaabkabay caruurtaada ula macaamileen ay kuu soo dhaweeyeen bal ka waran maadaama guurkasaan ognahay laba dhinac uu yahay maadaama saas ay noqotay kolley waxaan arkay gadaasha hadda ana liiga faqay caruurtii waxaan arkay haddana ilgaar ee loo fiirinayo ilgaar ah caruurtii loo fiirinayo caruurta kale laga jecelyahay ayaan arkay ayaan dareemay ultimo waxaa dhacday markii ani aan arkay culeyskii ani isaarnaay oo ilmaheeda lagu wareejiyey ilgaar loo arko culeyskii ayaan gabadhii ayaan kool wada galnay waxaan dhahay walaale saan adduunya kuma dhaqantay kowdhe saan kuma dhaqan karnay walaashiidiye ani iyada gabadhii meeshaan aan ku furay meeshaan ku kala baxnay xaquuqadii iyagu lahayd waa siiyey kaasina wuxuu ahaa cabdulle axmed saalax oo aan u soo xushay martida toddobaadka oo igu warramay gudaha xeryaha dhadhaab sagaalkii bishii mey waxaa si toosa hawada u galay barnaamijka caweyskii dhadhaab oo ahaa barnaamij toddobaadla ah oo isbuuc walba ka baxa warbaahinta v o a si toosna aan ugu falaqeyno dhibaatooyinka qarsoon ay ku nool yihiin qaxooti ka badan laba boqol soddon iyo saddex kun oo u badan soomaali kuwaas oo wakhti dheer ku noolaa gudaha xeryaha dhaab ee dalka kenya iyadoo barnaamijkaasina tabintiisa looga hadlo baahiyaha ka jira xeryaha haddaba qaar ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha ayaa ka hadlay siday u arkaan barnaamijkan ka turjumaya nolosha qaxootiga ee tabintiisa ay ka bilaabatay warbaahinta v o a cabdisalaano wallaahi aad baan ugu faraxsanahay aweyska dhadhaab b o eda aad baan ugu farxanay waan soo dhaweynaynaa waxaad moodaa annaga in annaga qooti ahaan nooloogu talagalay baad moodaa hogtaanada ay ka warantaa baahadan ay sheegtaa sheekada macnaha cayaalka taa way barteen aad baan ugu faraxsanahay baahadaadana meel walba oo annaga ooga dheganahay ayay naga caawisaa dhanka hay-adaha isla xisaabtanka waxa macnaha waxbarashada iyo dhanka biyaha wax walbo iyo daraad marka aad u aan u oonayn walbakti oo lagu kala haaday hataa miidka wax lagu dhaqan la waayey barnaamijka caweyska aadba macnaha ayaan macnaha hay-adihii ugu soo jawaabeen annagana waa isla xisaabtan badan farxad baan ka helnay usoo dhaweynaynaa inaan marka soddon daqiiqa ka badan inaan usoo jeedno aan dhegaysano annagana aan la shaqeyno ayaan macnaha aad ugu faraxsanahay marka cabdisalaam kheer badan baan ku rajaynaya aad baan ugu mahadsan arintayda waxaa kaloo helnay annagoo qaxootiga cusub ahaan oo laba kun toban iyo kowdii qaxooti imaaday iyo mid kadib imaadayba waxaa fasuud noo noqotay inaan meel hay-adihii macnahan u mari karno oo baahadaan ugu sheegan karno inay soo jawaabi karaan annagan aan ku xiranahay waxay noo noqotay b o a tiigsid weyn bay noo noqotay hay-adaha kale aan kelin baan ka helnay marka waan kusoo dhaweynaa insha allah warka aad baan ugu faraxsanahay qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab inta badan fursad kama heli jirin warbaahinta caalamiga ah barnaamijkan caweyskana waxay u arkaan goobta keliya ee codkooda ay ku gaarsiin karaan deeqbixiyaasha qaxootiga sida weyn u taageero anti qaasim sheekh maxmed waxaan dhashay kun sagaal boqol lixdan iyo afarti laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay oon aad irigelin aad u badan loo samaysay barnaamijkan caweyska habeenka talaadada dhadhaab ka baxa marka inay aan arrintaas iyada ah waxa weeyaan aan aad baa horta ugu farxnay waxay noqotay qodobka koowaad wuxuu noqday horta midka keliya oo qaxootiga dhadhaab ee idaacadda si toosa loo dhegaysto waxa weeye waa barnaamijka keliya oo maanta arrimaha qaxootiga dhibka qaxootiga waxa weye dareenka qaxootiga dareenka adduunka iyo qaxootiga isku xirkooda waxa weye waxay yeelatay waxay noqday biyooda iyo yeelatay midda kaleeto waxa weeyaan in barnaamijkan la yidhaahda caweyska dhadhaab la yidhaahdo qaxootiga dhadhaab la yidhahdana horta sumcad kaleeto aad noo tahay marka inaan jaaniska iyada naloo badiyo maadaama waxa weye qaxootigu ay xeradii u weyneed ee adduunka xeradii u weyneed adduunka ay tahay xeradan waxa weeyaan nolosheeduna ay aad u liidato oo alxamdulilah rabbilcaalamiin ee nabadgelya waan haysanaa laakiin nolosha ay aad u liidato aad oo nolol fiican aana meji ku haysanin in ay arrintaas iyada ah sida ay banaanka noogu soo bixis maarta in saacadaha nooloogu daran aad ayaan ku jeclaan lahani waa midda kale qodob kale saddexaad wuxuu yahay waxa weeyaan barnaamijkan wuxuu noqday isla xisaabtan hay-adaha iyo annaga qaxootiga ah sababto meelaan kala hadli jirnayba haddaan caaw oo kale markaan ay codka lasii daayo yaa beri waa liiweydiin war maxaad ku hadashay war maxaad ku hadashay adhihi hay-adihii marka meelaan kala xisaabtano mabaan haysaninba laakiin barnaamijkan wuxuu noo noqday dhiirigelin heelin iyo waxa weeyaan garab qabasho waxa weeye aan codka annaga ku bogano oo waxa waxaan dhibaato oo dhan qabno aan ku sheegano ugu dambayntiina qaar ka mid a qaxootiga ayaa u mahad celiyey madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda ayagoo sheegay in barnaamijkan ay baahi badan u qabeen wakhti aada u dheer
maasha allah magacaygu waa xawa cabdiqaadir axmed waxaan ku noolahay kaamweynaha dhadhaab khaasatan xirada dhagaxleey ilaahay baa mahadi u sugnaatay in aan la koobi karin iyo in aan la dareemi karin oo fara badan aan mahadda labaadna insha allah bini aadamnimo waxaan u celinayaa v o a aan meel walboo dunida aad uga shaqaysiinba ilaahay hana sharfaan leeyahay because waxaad ku dadaalaysiin aan bulsho la iloobay inaad baahisiin warbixinadooda iyo iyo dhibka iyo dheefta ay qabaan ka caweyska dhadhaab markaan barnaamijkan aan guda galo waa barnaamij qiimo badan waa barnaamij looga hadlaa dan ma ogi aan wax kaloo aan looga hadlin annaga haddaan qaxoojinahayna aad buu noo anfacayaa oo daqiiqada khaasah nala siiyey saa si gaara marka v o a madaxdeeda cabdiraxmaan iyo warow aad u mahadsan yahay waa maamulka guud ee soomaaliyeed ee idaacadan hogaanka u ah biliis waan weli waxaan codsanayaa in codkeenna intiina xurkana laga qaado haddii loo shidi kara xasan sheekh maxamuud iyo idrasaale xamse in la dhaho bal waxaan liniin hayaa fariintan ka imaata dadkiinii in badan wadan soddon iyo dhowr sana aan joognaa meeshan aad bayna u tabaaleysanahay in la dhegeystiyo ayaga ayaga anaga anaga ayaga ilaahay kusuko anaga ayaga nama tolo anaga ayaga ka imaanay nationalitygeennana waa ayaga fursad inaynu dhegeysto weliba ku qasab oo anaga kaas uu noo siiyo oo uu dhegeysto jawaabna aan ka helno insha allah marka waxaan leeyahay sida qoxootiga u wanaag u xusteen adinkana insha allah waqtiga wanaagsan baana xusi doono guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkeena caawa intaas ayaan kusoo koobayaa iyadoo barnaamijka caawa aan uga hadalnay aragtida qaxootiga ay ka qabaan tibinta barnaamijka caweyska dhegeystayaal aan dib mikrofonka ugu wareejiyo saaxiibkii axmed nuur oo barnaamijkala daadihinaya axmed nuur mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhagaysta heesta toddobaadka sidii waa qalbada cishqiga ka shayga waraabiso wiilshaqaayaha ku jecel iftayka winsada sidii waa qalbada cishqiga ka shayga waraabiso wiilshaqaayaha ku jecel iftayka winsada adiga fog tahay wanaagun lagu dhanco adaa iisoo bidha waqtiga adiga fog tahay wanaagun lagu dhanco adaa iisoo bidha waqtiga adiga fog tahay wanaagun lagu dhanco adaa iisoo bidha waqtiga adiga fog tahay wanaagun lagu dhanco adaa iisoo bidha قلبي وغبك والله حيساك القيا نتنا وهباك كعا أنا أدقو وينتهو أنا أدقي كل شعر وعديك واركان الدهور قلبي وغبك والله حيساك القيا نتنا وهباك كعا أنا أدقو وأنتم أنا أرجع كل شعر وتظل مر قلبك هذا وحر حرير نفتدك ويلدا وحيكم ومنا وتظل مر قلبك
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caweys ka dhadhaabay caawa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
kuwaylida waxyuku umana wadagalo mara لها ودقتي إلى دقدقي وحوارا حققو مركي لفوت جناها ودقتي إلى دقدقي وحوارا حققو مركي لفوت جناها ودقتي إلى دقدقي وحوارا حققو مركي لفوت جناها ودقتي إلى دقدقي
This is VOA